Magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa deeq raashin ah loogu qaybiyay in ka badan kun qoys kuwaas oo isugu jira danyar iyo agoon. Deeqda raashinka ah ayaa ka kooban sonkor, bariis, bur, caano, timir iyo saliid, taasi oo ka timid shirkadda DP World, waxaana deeqdan loogu talagalay inay bulshada isticmaalaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Duqa magaalada Jigjiga, Injineer Shaafici Axmed ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqda raashinka ah.
waxay markii u horreysay keentay kun qof raashin ku filaanaya oo ugu yaraan lix item ama lix nooc ka kooban sida saliidda burka sonkor timir waxyaabaha ka kooban runtiina maanta waxaan ku qaybinaynaa xaruntan stadiumka jigjiga tan waa tii u horreysay waxaan rajaynaynaa sanadkii hore labayo labaatan milyan lacag gaadhaysa yaan raashin dadka ugu qaybinay oo meelo kala duwan aan kasoo ururinay sanadkana ugu yaraan afartan milyan inaan gaarsiino dadka cuntooyinka aan gaarsiinayno annagoo ka keenayno meelo kala duwan baan baan baan baan baan ku dadaalaynaa kan keliya haddaad eegto halka qof raashinkiisu ilaa shan iyo toban kun oo real inuu ku fadhiyaa laga yaabaa kun markaad ku dhufato runtii lacag badan bay noqonaysaa maanta keliya laba milyan oo lacaga in xaggan lagu qaybiyo ayaa laga yaabaa marka dadaalkaasaa socda waxaan u sheegaynaa hay-adda d p wall iyo hay-adaha kale ee gargaarka samaynayaba inay sii xoojiyaan gargaarkooga dad badan oo baahan baa magaalada jooga wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya mudane cabdirasaaq sheekh cabdiraxmaan sayid ayaa u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay bixinta deeqda raashinka ah waxaan u mahadcelinayaa shirkadda ama kambaniga weyn ee b wald la yidhaahdo ee hawshan fulinaysa waan u mahadcelinaynaa sidoo kale dhammaan intii gacanta ka geysatay xafiisyadii kala duwanaa iyo wadaagtii kale iyagoona ka shaqaynaysay oo fawaidaysay intaba iyagana waan u mahadcelinhaynaa waxaan rajaynayaa inuusan noqon haynin tallaabadii horreysay ee samafalkaha ay qaado kambaniga kuwo kaloo fara badan ay daba socon doonaan baan rajaynaynaa qoysaska deeqda raashinka ah loo qeybiye ayaa laga soo kala xulay xaafadaha kala duwan ee magaalada jigjigo waxayna ku soo aadi xilli ay baahi badan u qabeen